bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan qodobada duhurnimadan wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah
ciidamo ka amar qaata sarkaal ka soo horjeeda maamulka hirshabeelle oo la wareegay xaafado ka tirsan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan
doorashooyinka kuraasta qaar ka mid ah golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho
safiirka soomaaliya safiirka maraykanka ee soomaaliya uu soo dhaweeyey dhammaystirka doorashada golaha shacabka oo hadda ka socota qaybo ka mida muqdisho iyo gobollada dalka
wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo ka hadlay sababihii uu ku waayay kursiga xildhibaannimo
ciidamada dowladda oo al-shabaab kala wareegay deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya oo maanta gaaray magaalada jegjiga kadib abaaro baahsan oo ka jira deegaanka dowladda soomaalida
wararka dibadda warkeena duur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a ciidamada maraykanka oo heegan la geliyey xilli laga cabsi qabo duulaanka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan waa maalinimo talaadaha shan iyo labaatanka bisha janawari sannadda laba kun labaiyo labaatan wadajir waxaa idinkugu warramaya farxiyo muraadi anigoo cabdisalaan juulo shaakir intii aad maqasheen duulmarka warkayga duur ay ahaayeen markalena kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan
ciidamo ka amar qaata sarkaal ka soo horjeeda maamulka hirshabeelle ayaa la wareegay xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidaa warkan uu kusoo diray waryaheena mustaf cali cadow ciidamada hubaysan oo kasoo horjeedo safar la sheegay inuu magaalada beledweyne uu kusoo gaari lahaa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawi xuseen ayaa xirtay wadada laamiga ee isku xirta xarunta lamagala iyo garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne taliyo nuurdheero oo kasoo horjeeda maamulka hirshabelle iyo ciidamadiisa ayaa lagu arkayaa wadooyinka muhiimka ee ku yaala magaalada beledweyne waxaana xirmay isu socodka magaalada iyo ganacsiga marquraam wadooyinka muhiimka ay ku yaalla magaalada beledweyne ayaa lagu arkayaa gaadiidka dagaalku ay wataan ciidamada xeertay qeybo ka mid ah magaalada kuwaasi oo kasoo horjeeda maamulka hirshabelle xalay waxaa magaalada beledweyne qeybo ka mid ah ka socday banaanbax kooban oo safarka looga soo horjeeday madaxweyne cali guudlaawi xuseen inkastoo ciidamada booliiska hirshabelle ay markii dambe rasaas ku kala hiriyeen dadkii banaanbax dhigayey sarkaal lagu magacaabo nuur dheer ayaa bartamaha magaalada beledweyne kula hadlay warbaahinta isagoona sheegay in cali guudlaawi xuseen uusan imaan karin magaalada beledweyne madaxda maamulka hirshabelle ayaa weli xal rasmi aanan ka gaarin khilaafyada ka dhashay hanaanka loo maray dhismaha labaad ee maamulka hirshabelle mustaf cali cabdow dalson t v beledweyne
aad uu mahadsan yahay waryahayaga mustaf cali cadow oo warkaas naga soo diray beledweyn gobolka hiiraan doorashada kuraas ka mida golaha shacabka ayaa maanta lagu qabtay magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho wararkii ugu dambeeyey doorashada waxaa soo koobaya cabdinaasir alcadaale
waxaa magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo siyaabo kala duwan lagu qabtay qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka kuutanaada iyo doorashooyinka ay saakay ka biloween magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale magaalada dhuursamar oo magaalada baydhabo doorashada ugu horeysa ay ka gaartay iyadoo muqdisho lagu doortay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha waa gobolada waqooyi ee somalilan kuwaasi oo la doortay ilaa iyo saddex kursi sidoo kale magaalada baydhabo ayaa dhankeeda waxaa lagu doortay qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka iyadoo haatan weli ay socdaana qaar ka mid ah kuraastaasi waxaana gebi ahaanbaad kuraasta la doortay tiradu ay gaaraysaa ilaa iyo lix kursi kuwaasi oo lagu kala doortay magaalooyinka baydhabo iyo sidoo kale magaalada muqdisho kuraasta qaar ayaa waxaa ku soo baxay xildhibaano cusub kuwaasi oo intooda badan ka guulaystay xildhibaanadii la tartamay xildhibaanada guulaystay oo ilaa iyo haatan lix xildhibaan ayaa waxa ay kala yihiin ayuub ismaaciil oo yuusuf oo lagu doortay muqdisho cilmi maxamuud nuur oo lagu doortay muqdisho iyo sidoo kale maxamed mursal oo lagu doortay baydhabo saddexda xildhibaan ee kale ayaa kala ah isaaqa maxamed mursal fanax oo baydhabo lagu doortay iyo cabdiraxmaan axmed sugi oo muqdisho lagu doortay halka kursiga u dambeeya lixaadna lagu- loo doortay qadar maxamed raagi oo doorashadeeda ka dhacday muqdisho kuna matalaysa gobolada waqooyi ee somalilan
mahadsanid safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey dhammaystirka doorashada golaha shacabka warkan waxaa eegeysa waryaheena fartuun maxamed maxamuud
danjiraha maraykanka ee soomaaliya laari edward andre ayaa soo dhoweeyey sida ay uga go-an tahay madaxda soomaaliya in lasoo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka marka la gaaro shan iyo labaatanka februari danjira andre oo kusoo aaday xili xasaasi ah oo lagu jiro doorashada federaalk ayaa maanta la filayaa inuu warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo safaaradda maraykanka ayaa sheegtay in andri uu horay arrimaha soomaaliya uga soo shaqeeyey markii uu ka ahaa la taliyaha safaaradda nairobi ee laba kun lixdii ilaa laba kun iyo sideedii isagoo maraykanka u matalaya shirar caalami ah oo ku saabsan geedi socodka nabadda soomaaliya madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa laari edward andri j r bishii abriil ee sanadkii hore u doortay inuu noqdo danjiraha cusub ee maraykanka u qaabilsanaan doona soomaaliya safiirka cusub ayaa bedelay donald yamamot oo ahaa danjiraha soomaaliya tan iyo nofembar laba kun sideed iyo tobankii
fartuun aad aad u mahadsan tahay markaan haddaan egno wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta wasiir beele ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay sababta uu ku waayey kursiga xildhibaan wasiirka waxa uu sheegay in markii hore uu arkayay inay istaabanayaan kursigiisa xildhibaan iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda wuxuuna sheegay in xildhibaan aan la socon wasiir haddii aan ahayn kolleyba in aysan joogeen wasiir beele ayaa arrimahaasi ka hadlay een goor sii horeysay oo warbaahinta la hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ah naaw waxaan idiin sheegayaa dadka soomaaliyeedna aan doonaya inaan la wadaago anigu runtii halkan waxaan u joogaa inaan maamulo miisaaniyadda dalka wax kale oo aniga halkan aan u jooga dee okay waxaana xildhibaan okay laakiin xildhibaan eh, haddaanu wasiir la socon kolleyba anigu ma joogin ilaahay barada jecel qofba tiisu muqaadla soo maha ee, sharaf weyn bay tahay inaan xildhibaan ahaado xildhibaanadu waa dadka waddanka ugu sarreeya wey. sharaf weyn laakiin anugu haddaan tayda ka hadlo miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka ayaan u joogaa miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka inaan u maamulo si sharciyaysan oo adduunku og yahayna ee, dad badan baan ku kala dhiman asxaab badan baan ku waayay ya laakiin de qof iyo labiyo saddex iyo toban iyo boqol meeshankaa ka weyn markaa wax alla wixii carqalad yar u keenaya habsame oo socodka maaliyadeed anigu waan iska leexiyey waan iska leexiya qandaraas eh, wax la qabanayo oo la damco in qof la siiyo iyadoo aan competition loo gelin Ah, iyadoon loo gelin tartan loo gelin oon dabeetana si fiican loo loo- loo xaliyo iyadoo sharciga waafaqsan in si uun qof loogu leexiyo waan iska waan iska dhaafaa waan iska leexiyaa taa waxay dhibaata inoo keenaysaa marka habka miisaaniyadda oo uu ansixiyo eh, muxuu ahaa golaha wasiiradu anigu intaan geeyo tiimku ka soo shaqeeyaan dabeetana aan geeyo eh, muxuu ahaa kaabinetka Eh, oo dabeetana la ansixiyo rais- muxuuha baarlamaanka loo geeyo soo ansixiyo madaxweynuhu saxeixo wixii intaa aan waafaqsanayna waan iska diiday ya waan iska diiday marka wax alla wixii aniga carqaladii keenaya dalkan carqaladii keenaya ee miisaaniyadda taabanaya ya waan diiday marka sibaa waxaan u arkay kursigii iyo maaliyaddii inay isku taabanayaan Eh, markaa dee uun qofkii alla u calfay unbaa unbaa heli doona Eh, sidaas markaa taasina halkaasay ayay ayay maraysaa waxaan filayaa odayaashii kuraasida lahaa in ay u madax banaanaan doonaan ay hub oo dabeetana eh, cid kale lasoo dooran doono anigu laakiin maqsuud waxaan ku hahay maaliyadda iyo arrimaheeda wixii uun si unan u arko inay si uun
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe warkan waxaa eegaya waryaheena cali aadan muumin ciidanka kumaandoosta xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa howlgal qorshaysan ku gaaray tuulooyinka xawaadle iyo jameeco oo hoos taga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka danab ayaa sheegay in howlgalkan lagu dilay toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay burburiyeen maxkamadda ay lahaayeen sida uu sheegay taliyaha ururka toddobaad guutada lix iyo tobanaad ee xoogga dalka ee danab gaashaanle xasan maxamed xuseen xasan tuure waxa uuna tilmaamay in howlgalka uu sii socdo wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen tuulooyinka xawaadle iyo jameeco islamarkaana dagaal in ka badan laba saacadood socday uu halkaasi ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa tuulooyinka xawaadle iyo jameeco waxaa ku sugnaa dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ayagoo mararka qaar weerar ku qaaday deegaanka qalimow oo ay ku sugan yihiin oo ay gacanta ku hayaan ciidanka militariga soomaaliya
waad mahadsantahay cali ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmedna maanta waxa uu gaaray magaalada jigjiga kadib abaaro baahsan oo laga soo sheegayo dowlad deegaanka soomaalida wararkii ugu dambeeyey fartuun maxamed ayaa faahfaahinaysa
ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa barqanimadii maanta gaaray gudaha jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida itoobiya halkaasi oo si ballaaran loogu soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cagjar ayaa abiy axmed iyo mas-uuliyiinta kale ee la socotay ugu hortagay garoonka jigjiga kadibna waxaa loo sii gelbiyey xarunta madaxtooyada ee ismaamulka halkaasi oo ay ku qaateen kulan gaar ah ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha wadanka itoobiya ee jigjiga la xiriira wax ka qabashada xaaladaha abaaraha ee ka jira dhulka dowlad deegaanka soomaalida abiyo iyo cagjar iyo madaalka ayaa sidoo kale kormeeri doona deegaanada qaar ee ay sida daran u saameysay abaaraha ka jira halkaasi sidoo kale waxaa la filayaa inta uu ra-iisul wasaaraha itoobiya joogo jigjiga inuu kulamo ka bilaabayo magaaladaasi oo looga hadlayo xaaladaha guud ee dowlad deegaanka soomaalida booqashada abiyo axmed ee jigjiga ayaa daba socota baaq uu dhowaan dowladda u diray madaxweyne mustafa cagjar kaasi oo la xiriira in dowladda ay gacan ka siiyaan abaaraha gobollo badan oo hoos taga ismaamulka soomaalida itoobiya ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo warinayaa xaalado nololeed kadib markii ay saameysay abaartu
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho haatanna wararka dibadda ciidamada maraykanka ayaa heegan sare la geliyey xilli laga cabsi qabo duulaan uu ruushka kusoo qaado madaxweynaha dalka maraykanka biden ayaa waxaa markaasi uu sheegay inay jiraan isku duubni ay wadaan dalalka yurub waxaana uu sheegay in ciidamada ruushka uu dhisay ee xadka ukrein jooga ay qorsheynayaan in maraykanka uu markaasi weerar kusoo qaado waxaana maraykanka ku dhowaad sideed kun iyo shan boqol oo ciidan u diyaariyey dagaalkaasi iyada oo la sheegay in markaasi ciidamada maraykanka ee xadka jooga heegan sare la geliyey sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee baatikoonka maraykanka ayaa waxaa markaasi ama madaxweynaha maraykanka biden ayaa waxa uu qadka telefoonka kula hadli doonaa sida la sheegay amaba la qorsheynaya dhadiisa dalka ruushka guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duurnimo idaacadda dalsan aad ka dhageysanayseen cidda wararka iyaga uu seego waxay dib ugu eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidood iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel